بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنigoo ah سعيد cali axmed ku magac dheer qurbaawi ahna musharax madaxweyne maamul goboleedka puntland waxa aan shirkan jiraacid maanta u qabtay dhowr arrimood arrinta ugu horeysa waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo shacabka puntland iyo madaxdeedaba waktigii la asaasay iyo hadda oo noq ay noqotay labaatan sano ay labaatan jirsatayba waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo labaatankaa sanaba lagu caano maalay lagu barwaaqoobay insha allah waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo hambaliyo waa wax puntland lagu daydo waxyaalaha ka dhiman ay u baahan tahayna insha allah waa lagu dari doonaa hadduu ilaah iraade hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaan rabaa hambalyadaa iyo farxaddaa inaan la qeybsado ummadda puntland dhammaantiina waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo arrinta labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye arrintan waxyaabahan laga hadlaayo heshiiskii dowladda federaalka ah ee la gashay elitaria oo aada moodid in dowladda aynu nahay walaalaha ee jabuuti ay ka xanaaqeen waxaan leeyahay jabuuti wax kastoo damqaya walaaladeen iyo wax kasta oo xudhimayaba waa in laga ilaaliyaa way inoo hiiliyeen wayna garab istaageen wax badan bay inoo tareen inaguna horeynu ugu tarnay wax badan horeynu ugu qabanay iyaguna way inoo qabteen walaa waajib calaa shukr weeye taasi waa taa tan kale oo heshiiska dowladda federaalka heshiis ma la geli kartaa elitari ha way la geli kartaa waa dowlad madax banaan weeye way la geli kartaa laakiin wixii ii dhib ku ah jabuuti taasaan la qaadan karin tan kale caqligu inama siinayo dowladda federaalka ama dowladda soomaaliya iyadoo ay cunaqabateen xagga hubka ay ka saaran yahay bay dowlad kale oranays oranayaan ha laga qaado macquul maaha hadaad degeysataan ama aada degeysateen waraysigii xildhibaan sakariye oo markaa ku sugnaa meesha wuxuu yidhi wuxuu madaxweynuhu yidhi cunaqabateynta xagga dhaqaalaha laga qaadee maaha xagga hubka dad baa iska jecel inay dhib ka shaqeeyaan oo aada moodidba in dhib loo abuuray oo raba in ay labadaa dowlado walaalaha ka dhex shaqeeyaan laakiin uma suurta gelayso shacabka jabuuti waa shacab walaalahaya dowladda jabuutina waa dowladdayadii madaxweynaha ismaaciil cumar geelina waa ummadda soomaaliyeed aabaheed weeye waa in lasoo dhaweeyaa waa in wixii damqaya laga ilaaliyaa taas taasaan leeyahay tan kale waxa aan leeyahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah mar horena waan ka hadlay haddana waan ku celinayaa shacabkii sanaag waddooyinkay taagan yihiin adayna ra-iisul wasaarey ku sugayaan adayna ku sugayaan shacabkii adoo ahayd ra-iisul wasaaraha oo shacabka hadh iyo habeen u taagan mideynta soomaaliyeed aday ku sugayaan waa inaad martaa taa taasaan leeyahay tan labaad waxaan leeyahay cabdiweli madaxweynaha puntland madaxweyne puntland markore waan ku salaamayaa allah ku xafidaan ku leeyahay barlabaadka amar adaa lagaa sugayaa calaf iyo ciidanba shacabku way keeneen waxaa la sugayaa ma jirto adaa lagu sugayaa waxaa lagaa sugayana waad og tahay kaaminadaadii ugu horeysana waxaa ku jiray faataxa laguma qabsan faataxa lagu soo celi maayo ka dhabay wixii aad hore u martay ka dhabay kitaabkaad ku dhaaratay ka dhabay puntland aa tiri waan isu keenayaa ka dhabay waqti yar baa ku hadhay magac iyo taariikh kaga tag puntland ummadda puntland waxaan leeyahay garabka isqabsada garabka isqabsada aada noogan inay salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu